go-aanka maxkamada sare waa ayidsanah madaxweyne xaaqi anagana hore uga qaadnay haddana ay nagu ayiday laakiin gudoomiyaha baarlamaankii madaxweyne ku-xigeenka arrintiisu sharciyada in loo geeriyo rabtaa laakiin madaxweyne xaaq si toosa waa baarkiyo waa baarisa arrintaan waxaan ku diina walaalahay anagu constitutions baan leenahay iyo xeeroosaas gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka ixtiqaabistoodu sharciyad ma ahayn dhowr iyo labaatan xildhibaanbaa meeshaas ku timid iyo dadkaba shacaba laga bixiyey ixtiqaabistaas waxba odhimaa laakiin madaxweyne ahmed cali geelle xaas iyo cali xareed xareed cali xareed labadaasba xilfiqaabista ay nagu ayiday